baabu salaati اljumcati jumcadii salaadeedii ayuu baab yahay markaa jumca in miimtaa la iskaaniyo la reebo jumca la yidhaaho way sheegeen culimada luqadu in la goday iyo in la fadxiyo iyo in la kasriyana way sheegeen oo jumucati jumacati iyo jumicati markaa salaada jumcada ayuu u baab yahay waabaan kaga hadlayaa yani waxyaalaha shardiyaalka ah ee ansixitaankeeda u gaarkaa iyo shuruudda laasimitaankeeda uu leeyahay iyo aadaabta gaar ahaaneed ay leedahay ee ay salaadaha kale kaga duwan tahay ayuu kaga hadlayaa markaa jumcana waxaa loogu magacaabay dee dadkaa kulmaya ee isu imanaya darteed culimada qaarna waxay leeyihiin maya khayr fara badan ayaa ilaahay maalinteeda dhexdiisa uu geliyuu kulmiyeyo sidaas ayaa jumco loogu magacaabay markaa salaadaha waa ta ugu fadliga badan bay dhaheen fuqahadu yoomkeeduna waa ka maalmaha ugu fadliga badan waana maalin ay cadceedi soo baxdo ka ugu khayr badan waana salaadeedu fardulcayn siduu inoo sheegi doono xayra ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascuu ilaa dikri illah alla wuxuu uhi kuwa ilaahay rumeeyo marka loo dhawaaqa salaada maalinta jumcada u orda oo taga baa alla yidhi xuskiisa xadiidkana rasuulku sala llahu alay slam rawaxu ljumcati waajibun calaa kulli muxtalim jumcada tegitaankeedu waajib ayuu ku yahay qof kastoo muxtalima yacanaa qof kastoo qaangaara waxaa kaloo rasuulka sala allahu alay wasalam laga sheegay inuu yidhi qofka ka taga saddex jumce isagoo fudaydsanaya ilaahay ayaa qalbigiisa daboolaya bayhaqina shucabulimaan wuxuu ku wariyey ibnu cabbaas uu ka warinayaa xadiis uu rafciyey oo ii qofka ka taga saddex jumce cudurdaar la-aan islaamnimadiiba dhabarka ayuu ka tuuray markaa salaaduna waa tacaynkaas ahee loo adkeeyey maalintuna waa maalin qiimo gaar ahaaneed leh waxyaalaha gaarka ah ee la isfaray in la qabto waxaa ka mid a suuradda suuratulkahfi oo la akhristo habeenkeeda iyo maalinteeda iyo salliga rasuulka sala allahu alay slam lagu salliyayo oo la badsado habeenkeeda iyo maalinteedaba inamaa tatacayanu waxay ku waajibaysay ku caynoobaysaa calaa kulli mukallafin qof kastoo mukalafa xorin oo xora dakarin oo la muqiimin oo negi bilaa maradin oo wax xanuuna aan ku sugnayn iyo wanaxwihi wixii la mida xanuunkaa walaa jumcata jumca may ahaanin guudkiisa calaa macduurin qof loo cudur daaray bimurakisin wax rukseeya fii tarki ljamaacati jamaacada ka tegitaankeeda wixii ruksaynayay qof loogu cudur daaray jumca guudkiisa may ahaanin walmukaatabi mukaatibna guudkiisa may ahaanin wakadaa man midna waa kulamido guudkiisa jumca may ahaanin bacduhu barhkii raqiiqun waa doon yahay cala asaxiixi haddaan qowlka saxiixa ku soconno waxa uu leeyahay sheekhu waxa ay ku waajibtaa o ay ku caynoobaysaa bimacnaa tajibu wujuuba caynin wujuuba cayni ah waxa ay ku waajibtaa jumcadu qof kastoo muslima mukalaf ah markaa mukalaf ama atakliif waxaa la murakab min shay-ayn albuluuq waalcaql ayay takliiftu tahay qof kasta oo qaangaada oo caqli leh ayay ku waajibtaa oo xor ah addoonkii baa ka baxaya oo lab ruuxii dumar ahaa waajibkuma aha muqiim ah oo negi qofkii socotada ahaa ayaa isaguna meesha ka baxaya bilaa maradi wa naxwihi oo aan wax xanuunah iyo wixii la mida midna aan ku sugnayn waxyaalaha xanuunka la mida waxaa ka mid a cabsi qaaweni masele hadduu mariyo waayo gaajiyo haraad fara badan marka haddii aynu sidan jumca kuma waajibayso sabigii yaraa iyo kii waalla sidii aanay salaadaha kaleba aanay ugu waajibaynin leanno takliif ayaa la shardiyaa sabi iyo majnuunna waa gayru mukallafayn laba aan la kalafin weeye kadalik sidaas oo kale addoonkii iyo gabadhii iyo qofkii socotada ahaa ayagana kuma waajibayso xadiis marfuuca ayaa ku soo arooray laa jumcata calaa musaafiriin qof socoto ah jumca guudkiisa may ahaanin waxaa kale ugu soo horaya xadiis abu daa'uud iyo keyrkiiba ay warinayaan inuu rasuulku yihi jumcadu waa xaq waajiba qof kastoo muslima afar mooyaane addoon mamluuka oo la leeyahay iyo gabadh iyo ilmo yar iyo qof xanuunsanaya mooyaane jumcadu waa xaq waajiba qof kastoo muslima sidaas leeg waxaan ayana aan jumca aanay waajib ku ahayn buu yihi qof loo cudur daaray oo loogu cudur daaray wax ruksaynayey oo banaynayey jamaacadii in looga inuu ka tago waxaa la yaaliyay wixii jamaacada in looga tago ruksaynayey ee ay ka mid tahay waxyaalaha ay suurtagal tahay jumcaha iyo maalinkeedana in la helo qofkii kaa loogu cudur daarayna jumca guudkiisa may ahaane waxaana aynu leenahay waa cudurdaaryaalka ruksaynayey qofkii jamaacada inuu ka tago ruksaynayey ee ah waxyaalaha jumcaha iman kara cudurdaara waxaa jira jamaacadana ruksaynayey laakiin an jumcaha aanay suurtagal ka ahayn masalan dee dabayshii habeenkii oo kale taasi ma iman karta dee maalinta marka waxyaalaha acdaartaa ee qofku uu jamaacadana uga tegay tan jumcadana uga tegayo waxaa ka mida bay yidhahdeen culammadu masala hadduu qofkii mashquulku yahay bitajhiizi mayitin mayd hadduu qabanqaabintii iyo aaskiisii uu ku mashquulsan yahay jamaacadana waa uga tegi karayay jumcadana waa uga tegi karaa ishaal iyo calool socod baa isaguna ka mid a qofkii aanu naftiisa dabdin karaynin oo uu ka baqanayo in masaajidkaba uu wasakheeyo yani waa shay cudurdaara oo jamaacada ruksaynaya in laga tago jumcadiina kadalik waa ruksaynaya waxa kaloon isna lagu lahayn jumce mukaatabkii mukaatab waxa weeye addoonka la yidhi haddaad intaa keento xor ayaa tahay jumca guudkiisa may ahaanin leanna rasuulku sala la alay slam wuxu uhi almukaatabu almukaatabu cabdu maa baqiya calayhi dirham addoonka mukaatabkii waa addoon inta uu dirham ku harsan yahay waa macduur isna waxa kaluu leeyahay sheekhu kii badhkii uu raqiiq ahaa addoonkaa badhna uu xorta ahaa addoonkaa mubacad baa la yidhaahdaa waa yani ka badhna la xoreeyo badhna waa addoonka yahay wax jumce isagana guudkiisa may ahaanin cala saxiixi haddaan qabano oo dee waanu kaamilna waanu ahayn mustaqil gaar u taaganna waanu ahayn sidaa darteed ayaa jumcadii isagana looga dhaafay muqaabilu saxiixu wuxuu leeyahay haddii sayidkan barhka addoonka a leh masalan nis baa xora nisna qof baa leh ka haddii ay masalan kaltan uu ka dhaxeeyey oo ninkani xillina dee fasax ahaayo uu barhkiisa xortaadii ku soconayey marna uu ugu shaqaynayo dee barhkan addoonka u yahay oo ay ku soo hagaagto nawbadii markaa isaga uu iska tegayay jumcadii waa ku waajibaysa haddii kalena kuma waajibayso waman saxad qofkay ansaxdo duhruhu saxad jumcatuhu jumcadiisuna waa ansaxaysaa walahu waxaana u sugnaaday an yansarifa inuu gadoomo min aljaamici masaajidkii inuu ka gadoomana waa leeyahay ila almariida qofkii xanuunsanayay iyo wanax wuxuu kula mid ahaa mooyaane oo fa yaxrumu xaraana insiraafuhu gadoonkiisa ayaa xaaraana in dakala alwaqtu waktiga hadduu galo ilaa an yaziida inuu kordho mooye dararuhu dhibaatadiisu inay ku kordhaysa mooyaane biintidaarihi sugidiisa iyo korashada uu koranayo waxa uu leeyahay sheekhu qofka uu ansaxayo duhurkiisu oo ka mida dadkii aan jumcadu aanay ku waajibaynin waa addoonkii ilmihii yaraa gabadhii qofkii socotada ahaa qofkii duhurkiisa uu ansaxayey jumcadiisina waa ansaxaysaa hadduu jumco tukadana waa u ansaxaysaa bilijmaac ijmaac baa loo haya waxaanay leeyihiin salaada jumce waxay ka gudaysay dadkii dhammayska tirnay een wax cudurdaara lahayn dadkii cudurdaarka lahaana iyagana biariiqi alwlaa ayay ugaga gudaysaa waxaanay uga dhacday uun dadkan cudurdaariyaal kale rifqi iyo dhimrin ayaga loo dhimrinayo waxay shabbahdaa bay yidhahdeen markaa qofkii xanuunsanayey ee loo oggolaaday inuu fadhiga ku tukado haddii uu iskallifuu istaag ku tukado waa u bannaanay kadalikanna waa la mid haddaba waxaa u sugnaatay buu leeyahy qofka ay jumcadu ka ansaxayso aanayse ku waajibaynin inuu jaamici iyo masjidkii ka baxo ayuu leeyahay intaanu xidhanin maxaa yeelay dee wixii u diidanaa waajibitaanka inay ku waajibto wixii uda- u diidanaa oo nusqaantanihi kuma kor noqonayo bay leeyihin imaatinkaa ay goobta yimaadeen ee goobta iyagoo sidoodii u naaqusay ayay yimaadeen ilaa qofkii xanuunsanayay iyo wixii la mid ahaa mooyaane oo masalan waxyaalaha la mid aha ka xanuunsanaya dee nin dhalo oo qof hagaanaysan oo kale wey qofka xanuunsanaya mooyaane iyo wixii la mida mooyaane waxaa u sugnaaday inuu jaamici ka baxo oo iskaga noqdo masalan gabadhi hadday timaado iyo addoonkii hadduu yimaado inuu iskaga noqdona waa leeyahay intaan salaaddii la gelin ilaa laakiin qofkii xanuunsanaya kii la midkaha mooyaane waayo isaga waxaa ka xaaraana inuu baxo ayaa ka xaaraana haddii uu waktigii soo galo ilaa dee inuu kordhayo dararkiisa iyo dhibaatadiisu inay kordhaysa mooyaane sugidda uu faritaanka salaada sugaya in dhibaatadiisu ku kordhaysa mooyaane ma banaano isagu mar hadduu goobtii soo xaadiray in dhibaato dheeraada ay ku kordhaysa mooyaan inuu ka gadoomo wa talzamu way ku waajibaysaa jumcadii asheekh alharim sheekhii gaboobay wa zamin iyo qofkii laxaad kale ah in wajadaa hadday helaan markaban waxay fulaan oo walam yashuq aanu dhibin walam yashuq aanu dhibin arraku arrukuubu fuulitaan fulaan wal acmaa ka indhaa la-aana waa ku waajibaysaa yajidu qaa'idan helaya qof hogaamiya waxau leeyahay sheekhu salaadii jumca waxay ku waajibaysaa odaygii gaboobay iyo qofkii zaminka ahaaye curyaankaa ee laxaad kale ah waase goorma hadday helaan markab ay fulaan oo ama ay mulkisan yihiin ama ay soo kiraysteen ama ay soo ammaanaysteen waa hadday helaan waxay fuulaan oo fuulitaankuna aanu ku dhib ahayn dhibaato ayaan markaa jirin haddii laakiin ay waayaan kuma waajibayso haddii ay helaan ase aanay fuuli karaynin iyaduna waa la mid markaa sheekh waxa weeye waa qofka afartanka ka gudbay alharimna waxa weeye waa kaa dee aqsa darajaat alkibar waa qofka gaadhay aadka u gaboobay zamana waxaa la yidhaha iyadu waa ibtilaa walcaaha waa laxaad la-aanta iyo qofka cawarnaantaas wey qofka ku dhacda laxaad la-aanta kii indhaalaayoo helaya isna qof soo kaxeeyana waa ku waajibaysa walow ujraba ha ahaatee haddii aanu helaynin qof kaxeeya amaba aanu ujre ayaa la iskaga qaatay ujradii aanu hayna kuma waajibayso wa ahlu lqaryati tuulaha qoladii ehelkeeda ahayd in kaana fiihim hadduu dhexdooda ku sugan yahay jamcun jamac tasixu bihi ljumcatu jumcadu ay ku ansaxayso ow ama balagahum uu gaadho sawtu caalin qof sawd dheer sawdkiisu hadduu gaadho fii huduwin iyadoo weliba dabaylaha iyo waxaasina ay degan yihiin min darafin hadduu daraf ka soo gaadho yeliihim kala xidhiidha libeleduljumcati beledka jumcada lagu tukanayo lazimatkum waa ku waajibaysaa wailaa haddii kale falaa kuma waajibayso waxau leeyahy sheekhu qoladii tuulaha deganayd haddii tuulada dhexdeeda uu jamac uu ku sugan yahay jumcadu ay ka ansaxdo marka shaaficiya dee jamacaasina waxa iyagu agtooda uu yahay waa afartan dadkaa shuruuddaa laga helay oo mukalafiin oo xor ah oo lab oo negi oo aan xanuunsanaynin haddii tirada afartankaa kaamiliintaa laga hela bay leeyihiin jumcadii way ku waajibaysaa ama lagama helin tuuladaase laakiin magaalo ayaa ku dhow magaaladana sawdka qofka sawdka dheer ayaa sawdkiisu soo gaarayaa weliba xaaladaas sawdka soo gaadhitaankiisa la firinaya waa xaalad ay dabaylaha iyo aswaadu ay go-an yihiin masalan salaada subax oo kale qofkaa ay maqlayaanna waa inuu weliba joogaa darafda soo xigta xagga tuulada darafta xagga tuulada xigta qofka taagan ee codka dheer leh haddii ay maqlayaan codkiisa jumcadii waa ku waajibaysaa oo inay tagaan halkaas ayaa ku waajibtay ow balagahum sawtu caalin sawtu muadinin calin caliya sawt yani muadin sawdkii ayaa soo gaadhay sawdkiisu aw sarreeyo fii huduwin weliba xaaladoo ay sawdadkii ay degan yihiin oo aan jiri go-an yihiin min darafin weliba kaasoo daraf ka dhawaaqaya yelihim libalad ljumca kala xidhiidha beledka jumcada darafta beledka jumcada soo xiga ayuu istaagayo dabeedna kor buu dhaqo way maqleen lazimathum way ku waajibaysaa markaa jumcadi wa ilaa haddii kale oo aanu jamacaasi ku sugnayn meeshaas sawdkaasina aanu soo gaadhaynin falaa talzamuhum aljumca bay leeyihin kuma waajibayso jumcada wayaxrumu waxa ka xaaraana calaa man qof guudkii waxaa ka xaaraan laazimathu ay ku laazimtay asafaru bacda zawaali cadadu intay suushay kadib inuu safra ayaa ka xaaraana ilaa an tumkinahu inay u suurto gelaysa aljumcatu jumcadii mooyane fii ariiqihi waddadiisa ow ama yatadararu uu ku dhib mudanayo mooyane bitakhalufihi gaaritaankiisa can irufqati ama can irufaqati yani saaxiibadii kaaritaankooda inuu ku dhib mudanayo mooyaane wa qabla zawaali safarka zawaalka ka horeeya ka bacdihi buu la mid yahay fi ljadiidi haddaan qabano in kaana safaru mubaaxan hadduu yahay safarku mid banaan wain kaana aacatan hadduu safarku daaco yahay nijaasu wuu iska banaan yahay qultu waxaan al asaxu asax waxa weeye ana aacata kalmubaaxi mubaax ayay lamid tahi wallahu aclam wuxuu yihi sheekhu waxa ka xaaraana qofkii ay ku laasimtay jumcadu ee ehelka jumcada ahaayee shuruudii uu inoo soo sheegay laga helay asafar bacda zawaal intii cadceeddii ay iilatay inuu safro ayaa ka xaaraana maxaa yeelay waajibitaankeedii dee wuxuu ku tacalluqay waktigeeda soo gelitaankeeda inuu tegsiiyo markaa looma ogola waxay leeyihiin haddii qofkii uu iska safro u iska socdaalo iyadoo waktigii jumcadii la adimayo oo waktigeedii uu galay oo isuusho caleedii hadduu iska dhaqaajiyo ale ma ruqsaysanayo oo ruqsooyinkii looma ogola ilaa markay jumcadu tagto mooyaane safarkiina waxaa looga bilaabayaa un halkaa markay jumcadii baxday unuu marayay oo sababtii macsiyada ilain waatan alrukas laa tunaatu bilmacaasi watansona ruqsooyinka inaan macaasiya lagu xidhiirinin qaadee sababtii cisyaanku halkaasu kaga hadhay bay leeyihin ilaa inay u suurto galayso jumcada inuu ku tukado dariiqiisa mooyaane haddiise ay suurtagal u tahay halkaa uu u safrayo inuu jumcadeedii ka gaadho iyada xaaraan kamaahe waa u bannaan tahay oo maqsuudkii iyo ujeeddadii la doonayey ayaa dee la hayaa ama uma suurto geli mayse wuxuu ku dhibaato mudanayaa ka hadhitaanka uu ka hadhayo rufaqadaa iyo dadkaa socotada ay wada socdaan waa dad isku xidhan markaa wuxuu ka baqanayaa hadduu ka hadho qoladan in waxsha iyo dhibaata ay soo gaadhayso taana iyana wuu iska tegi karaa way u bannaan tahay inuu safraa dee rufaqada waxaa ka mid a masalan gaadhigi oo kaa tegaya oo aanad gaari dambena helayni ama yani kusoo nagaanshaha meeshaad kusoo nagaato ay dhibaata kaaga imanayso ama xagga adduunyaha ta ama xagga yani dhibaato kaleo dee naftaada soo gaadhisaba haatee haddaba zuulitaanka zawaalka ka hor intaanay cadceedu suulin ka hor ilaa iyo dee fajarka dilaaciisa wuxuu la mid yahay uun xagga xurmada iyo xaaraannimada safarka ka bacdi ka bacda zawaal zawaalka dabadii unbuu la mid yahay oo laga soo bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa iyo suulitaanka oo wixii ka suulitaanka iyo daynta jumcada laga gudanayo waa isku mid oo qabla zawaal safarkiisa oo laga soo bilaabo xilligaasi wuxuu la mid yahay safarka bacda zawaalka un xagga xaarannimada fil jadiidi haddaan qaban oo hadday suurtagal u tahay inuu halkiisaa ku tukado wadada ama meesha uu ama ilaa an tumkinahu ljumcatu fi ariiqihi buu taa oreynayin inay dee ayana suurtagal ay ugu tahay inuu waddada kusii tukado ama wuxuu ku dhib mudanaya kaaritaanka rufuqada kaaro wa u bannaan tahay markaa ayuu leeyahay haddii kale oo aanay suurtagal u ahayna uma banaano jadiid baynu nidhi qadiim isagu waxa uu leeyahay noyajuus waa iska bannaanya maxaa yeelay dee waktigii wujuubka ayaan gelno zawaalkaa waxay la mid tahay buu leeyahay dee arigaag yara waad iska xaraashan kartaa buu leeyahay isagoon xawlkiiba kuusoo wareegin waad iska xaraashan karaysa tanna waa la mid buu leeyahay halkaasay mariyeen wixaas waana goorma marka khilaafkaasi ku jiraa ee uu jadiidna leeyahay waa xaraan qadiimna uu leeyahay mee waa banaantay in kaana safar mubaaxan hadduu safarku yahay mid mubaaxa mubaaxna dee marka axkaamu lkhamsa laga hadlayo wakhusa maa yubaaxu bisiwaayin alficlu watarku cala sawa yani zuhadku siduu lahaa waa isku mid ka tegitaankiisu iyo faditaankiisu waa shay ay isku mid yihiin oo aan dembina qofka ka soo alelayn ajrina aanu ka helin baa mubaax la yidhahdaa iska safar tijaaro oo kale o iska ama dayar oo kale o isaga socdo waa safar mubaaxa laakiin safarku hadduu daaco yahay buu leeya misla waaba mid waajiba safar xaj oo kale jaada isaga wa iska banaan yahay buu leeyahay safarkaasi khilaaf la-aanba nawaabi baa deedna wuxuu ihi waxaan idhi alasax ana daacaka almubaax daacadu wuxuu la mid yahay mubaaxa ayuunbuu la mid yahay oo labadaa qowl ayuunbaa ku jira qowlkaa hore raafici wuxuu leeyahay khilaaf kuma jiro ee daacada iyada waa loo safri karaa jazman khilaaf aw qaطcan kan kalena wuxuu leeyay ma waa isku mid oo khilaafku labadaba waa ku jira qadiim iyo jadiidu baa ku jira waman laa jumcata calayhim dadka aan jumca guudkooda ahayn tusanu waxaa la sunneeyaa aljamaacatu fii duhrihim duhurkooda inay isku jamacsadaan baa la sunneeya fil asaxi asax haddaan qaban wa yukfuunahaa waanay qarinayaan jamaacadooda way qarinayaan in khafiya hadduu qarsoomo cudruhum cudurdaarkooda hadduu qarsoon yahay wayundabu waxaana loo suneeyaa liman amkana qofkay suurtagal u tahay zawaalu cudrihi cudurdaarkiisu inuu suulo qofkay suurtagal u tahay waxaa loo suneeyaa taakhiiru duhrihi duhurkiisa inuu dib dhigo ila alya'si ilaa quusta min aljumcati jumcada laga quusanayo waligayrihi gayrkii oo ah kii aan rajaynayn cudurkiisu inuu suulo wadalika mihaal kalmar'ati iyo wazaminiba weeyaane tacjiiluhaa dadejinteeda ayaa loo suneeya wuxu uhi sheekho dadkii aan jumcada lagu lahayn ee beledkii jumca laga oogayeyna ku sugnaa waxaa la suneeyaa inay isku jamacsadaan duhurkooda fil asaxi asax haddaan qabanno maxaa yeelay waxay le waa licumuumi aladilati aalibati liljamaca waxa caam ah adilada doonaysa ee inafaraysa jamaacada ayaa adilo caam ah taanigu wuxuu leeyahay laa maye looma suneeyo jamaaco lianna aljamaacata fi hada alyowm shicaaru ljumca wuxuu leeyahay isagu jamaacadu maalinta jumcada waa shicaar iyo calaamada ay jumcadu leedahay markaa looma sunneeyo waana marka ay beledka jum lagu jumcada lagu tukanaya ay ku sugan yihin bay leeyihin haddii ay fii kayri balad اljumca ay ku sugan yihiin meelaan jumcaba lagu tukanaynin fainaha tustaxabu lahum ijmaacan ayadaa taa way isku waafaqsan yihiin wuxu idhi haddaba jamaacadaa way qarinayaan haddii cudurdaarkoodu uu qarsoon yahay waa inay jamaacada qariyaan waxay leeyihin si aan dee loogu tuhmin salaada imaamka inay nacayaan markay ka hadlayan marka imaamka muslimiinta oo madaxdii uu tukinayey si aan markaa dee wax kale loogu tuhmin loolama imaamka inay diidan yihiin ama yacni jumcada inay uga tegeen fudaysi darteed oo waa maxay kuwaa dee cudurdaarkoodu qarsoon yahay dee masalan waa qof xanuunsanaya iyo kii socotada ahaa iyo ciide garan mayso oo cudurdaarkiisi waa iska qarsoon yahay hadduu iska soo maydha kii socotaa maryo cusub iska soo xidho ama kii xanuunsanayay haddaan xanuun caynkaasi aanu ka muuqanin dee dadku ma garanayaan cudurdaarkoodu ma muuqdo cudurdaarkoodii waa qarsoon yahay marka inay jamaacadooda qara- qararsadaan ayaa suma waxaana la suneeyaa buu ihi cidda ay suurtagal tahay cudurdaarkiisu inuu suulo intaan jumcadu tegin oo waa maxay dee waa qof xanuunsanayey oo rajaynaya masalan kiniin iyo waxaaba antibain buu liqo wuxuu is leeyahay waxaa dhici karta inaad xamadani ay kaa godo salaaddii jumcada aad ka qayb gasho waa addoon markaa la yidhi waa lagu xoreynaya oo sugayaba inuu sayidkiisu yimaado xoreeyo waxaa loo suneeyaa dadka ay suurtagalka tahay cudurdaarkoodu inuu suulo taakhiiru duhri ila alya'si min idraak min aljumca min idraak aljumca inay duhurka dib dhigaan ilaa inta laga quusanayo jumcada haleelkeeda maxaa yeelay dee waxa suurtagal ah inuu suulo cudurdaarkiisa oo ay u suurto gasho de inuu jumcadii soo tukado ya-sigana wuxuu ku xasilay iyo quustani inuu imaamka ragcad rukuucdii labaad rukuucdii ragcadda ragcadda labaad rukuucdeedu inuu dhabarka ka toosiyo ma jirto markaa jumco la gaadhaya ilaa intaa inuu duhurka dib dhigo ayaa la suneeya waligayrihi waindabu ligayrihi waxaa loo suneeyaa cidda aan ka ahayn ee aanay suurtagal ahayn cudurdaarkoodu inuu suulaan cidda aanay suurtagalahayn cudurdaarkoodu inuu suulo waa maxay waa gabadhii dee gabadhnimadu inay ka tagto yani wax la rajaynayo maaha zemin qofkii isaguna ahaa laxaad kale ah isna inay ka tagta lama rajaynayo tacjiiluhaa duhurka inay dedejiyaan ayaa la suneeyaa muxaafadatan calaa fadiilati awal ilwaqt si ay ugu guulaystaan ay u helaan fadiiladii waktiga awalkiisa u lahaa walisixatihaa ansixitaanka jumcada maca shardi gayriha shardigii salaadaha kale ay lahaayeenna maciisa shuruudun ayaa usugnaatay axaduhaa midkeed waqtu duhri waa waqtiga duhr oo falaa tuqdaa jumcatan jumca ahaan loo qadayn maayo ee falow daaqa canhaa hadduu ka celiiryamo sallow duhran duhr ayay tukanayaan ee walow kharaja hadduu baxo wakti wal xaal hum ayagu fiiha salaada dhexdeeda ay ku sugan yihiin wajaba duhru duhr ayaa waajibaya binaa'an iyagoo lagu dhisayo intii hore wa fii qowlin istinaafan qowlo wuxuu leeyahy iyadoo meel la bilaabayo hadda walmasbuuqu kii wax lagala horreeyeyna ka gayrihi buu la mid yahay waqiila waxaa la yihi yutimuhaa jumcatan isagu jumca ayuu dhamaystiraya bade waxau ihi sheekhu ansixitaankii salaada jumce waxay leedahay shuruud iyadoo welibana loo sii fiirinayo shuruuddii salaadaha kale ay lahaayeen waxaa ansixitaanka loo shardiyaa jumcada maca shardi gayriha iyadoo la ictibaarin la fiirinayo salaadihii kale shuruudday lahaayeenna shuruudun shardiyaal shan ah ka ugu horeeya waxa weeye ama midkood waa waqtu duhri waktiga duhurka ayaa la shardiyaa bimacnaa waa inay dhacdo dhammaanteed rasuulka ayaa sala allahu alay wasalam dee sidaa lagu raacaya waxaana rasuulku sala allahu alay wasalam oo ahaa mid jumcada tukada markay cadceedu iilato markaa sidaas ayay khulafaa raashidiinka iyo ciddii ka dambaysana ay ku socotay maxay le waxaanay leeyihiin jumcada iyo duhurku waa laba faral oo hal wakti uun wada leh waktigoodii markaa isma khilaafin sidii aanay isu khilaafaynin salaadii nagaadiga iyo salaadii safarku si aanay isu khilaafaynin ba aanay tan isu khilaafaynin hadda wuxuu le waktiga hadduu ka cidhiidhiyamo canhaa can iljumca ayuu ka cidhiidhiyama masalan waxaan hadhin wax laba khudbadood gaadha wakti laba khudbadood iyo laba ragcadood laga tukan karo ayaan hadhin sallow duhra duhr ayay tukanayaan waxay la mid tahay shuruuddii qasriga uu lahaa mid ka mida hadduu tago sidii itmaam uu waajibayey ayoo tanna haddii waktigu aanu wada gaadhaynu ka cidhiidin yahay ay duhur u tukanayaan mana banaana bay leeyihin in jumcadii la gudagalaa iyadoo la hubo inaan waktigii dhammays noqonaynin oon laga wada gaadhsiin karaynin hadduu waktiga baxa buu sheekhu yidhi ayagoo salaadii ku dhex sugan waktiga ama ragcadha ku tukanin ama iyaanay ku tukanin wajaba duhru binaaan duhr ayaa waajibaya iyadoo lagu binaynayo duhurkaa wixii la sameeyey misale hal ragcad hadday tukadeen markay hal ragcad tukadeen hadduu waktigii baxo dee saddex ragcadood oo duhura ayuunbay ku binaynayaan markaa qiradii hoos buu dhigayaa hayde waxay leeyihiin de waa laba saladood isku wakti ahaayo waxaa banaan midkoodii dheeraa dee kii gaabnaa lagu dhiso sidii salaadii xadarka iyo dee safarkaba la isugu ee qofku hadduu nagaado u dhamaystirayay un niyatu duhrina waxba ma waajibayso qawl ayaa isagu wuxuu leeyahay istinaafan may waa bilow waa inay markaa imika duhr ay niyooyaan oo wixii haddaba hore loo soo sameeyey ma waxay noqonayaan duhr mise waa burayaan laba qowl ayaa ku suganoo waxay leeyihiin kaugu saxiixsane waa inay duhur un isu rogayo ana waxay leeyihin waa buraysaaba waxau nihi sheekhu masbuuqa qofkii wax lagala horeeyey ee masalan imaamkii la tukaday hal ragcada wuxuu la mid yahay un ka gayrihi kii muwaafiq ahaa buu la mid yahay imaamkii muwaafiq ahaa maamuumkii muwaafiq ahaa waa maxay haddii waktigii uu baxo isagoon tii labaad u kicin mase hal ragcad buu imaamkii la tukaday dee ragcaddii labaad isagoon dhamaystirin baa waktigii baxay taas ayun buu la mid yahay kuwii hore atamahaa duhran duhur buu dhamaystirayaa bay leeyihin qiilku isagu wuxuu leeya yutimuhaa jumca war may jumcuu dhammaystirayaa maxaa yeelay waxay taabica u tahay lijumcatin saxiixa jumco saxiixa ah oo ah jumcat limaam wannaas dee jumcadii imaamkiiyo dadka ay tukadeen buu inay ragcad la tukado ay raacsan tahay isagu jumcahuna dhamaystiro athani ka labaad an tuqaamo waa in lagu ogo fii khidati abniyati awtaani اlmujamaciina kuwan jumcaysanaya waddankooda dhiskiisa yani dhexdiisa waa in lagu ogaa ee walow laazama hadday ay laazimaan ahlulkhiyaana buulasha kuwa eelka waa asaxraa banaanka hadday iska laazimaan abadan weligoodba falaa jumcata fi lakar adhar haddaan qabano wax jumca laguma laha wuxuuli sheekhu shardiga labaadna waxa weeye waa in lagu ogaa dadkaa jumcada tukanaya meesha ay degan yihiin dhexdooda waa in lagu ogaa oo halkaa ay degan yihiin waa inay ku ogaan markaa khida waxa weeye waa dhulka khadadka loo sameeyey ee meel wada ah iyo meel guri laga dhigayo iyo la calaamadiyey ayaa khita marka abniyana waa dhiskii dhisaskii awtaan ilmujamacina kuwii jumcaysanaya jumcada tukanaya yani meeshay degan yihiin guryahooda dhexdeeda waa in lagu ogaa oo aan meelo kale loola bixin waxa uu leeyahy sheekhu haddii ay laazimaan dadka khiyaamka wataynu soo tilmaamayno waa iska dadka buulasha dhistee haddii ay meelaha baadiyaasha iyo meelaha saxaraha ay iska degaan iska laasimaan mahalka jumcadana aanu sawd ka soo gaarin falaa jumcata calayhim wax jumca lagu maraxa ayay leeyihin shaaficiyadu fi ladhari maxaa yidhi waa dadka hadda iska socotada ah een meel ay degan yihiin aanay jirin waxay kaloo yidhahdeen qaba'ilulcarabna meelahaasay dee iska yaaci jireenoo may tukan jireen rasuulkuna ma fari jirin bay yidhahdeen taanigu wuxuu leeyahy waa ku waajibaysaa oo waanay oogayaan meeshooda maxaa yeelay dee meeshaa saxraha ah ee miyigaas ayuunbaa ah waddankoodii ayaga iyo daarahoodii halkaas weeye magaalooyinkoodi athaalithu ka saddexaadna waxa weeye an laa yasbiqahaa waa inaanu ka horumarin walaa yuqaarinahaa waanaynu usoo xidhin jumcatun jumce fii baldatiha beledkeeda ilaa idaa kaburad markay weynaato mooyaane waa casura u adkaaday ijtimaacun kulankooda fii makaanin meel ay isugu yimaadaan wa qiila waxaa laa tustasnaa la soo reebi maaya hadihi suura suuraddan lama soo reebayaan wa qiila waxaa la yidhaha in xaala hadduu soo kala dhex gala nahrun cadiimun webi weyne bayna shaqayhaa labadeeda dhinac kaanaaka beladayni laba beled bay noqonayaan waqiila waxaa la yidhaha in kaanad hadday ato quran tuulooyin faitasalat ay xidhiidho dabeed tacadadat iljumcatu jumcadii waa tiroobaysaa bicadadihaa tuulooyinkaa tiradooda ayuunbay ku tiroobaysaa iyana waxa u lehay sheekhu ka saddexaad waxa weeye inaanu ka horumarin lana soo xidhiidhin jumco kale beledkaa walow haba weynaatee bay leeyihin ale rasuulka sala allahu alay slam bay yidhahan iyo khulafaa raashidiinkii hal jumce ayuunbay oogi jireen dabaed waxay dhahen jumco keliya oo lagu gaabsado ayaa u dhow maqsuudkii iyo ujeeddadii lalahaa oo ah shicaarka in la muujiyo dadka ay kulmaan oo kelmadooda ay iswaafaqdo ilaa wuxuu ka soo reebay uu yidhi inay weynaato magaaladaasi oo ay adkaatay inay meel qura isugu yimaadaan inay adkaato mooyaane intay weynaato oo ay adkaato inay meel qura isugu yimaadaan oo waa maxay meesha jumcada lagu tukanayo waxa aan ahayn meel dadka wada qaada dhibaato la-aan walow yaani masaajid ba ahaanin marka waxa bannaan in la tacadudiyo oo la tireeyo dee danta waana bixasabihaa kolba intay baahidu tahay un weeyaan leanna waxaa leedahay imaamu shaafici waxa baqdaad ayuu yimi ehelkeedu markaa laba jumce ayay tukan jireen iyo saddex bay tukan jireen ka waxba isaguna kama odrhanin marka halkaas ayuu yimi baqdaad iyadoo dhowr jumco lagu tukanaya bay yidhaahdeen dabeedna waxba kama odrhanin oo dee waxaa adkayd inay meel isugu wada yimaadaan qiil baa isagu wuxuu laa tusnaa hadihi su hadihi suura waxba suuraddan lama soo reebayo oo markay weynaatee meel qura inay ku kulmaan ay adkaatada waxba la soo reebi maayo dhibaato kasta ha jirto magaaladuna ha weynaatee halaysu yimaadam isagu leeyahy oo lama ogolo in la tacadudiyo qiil kale isagu wuxuu leeyahay maya haddii webi uu u dhaxeeyo labadeeda dhinac waxay noqonayaan labadaa dhinac ka beledayni laba beled oo kale ayay noqonayaanoo dhinacii kasta markaa jumcaa lagu oogaya qiil ba isagu wuxuu leeyahay maya haddii ay tuulooyin ahayd markii hore meesha tuulooyinkii u sidii loo dhisayey ay isgaadheen tacadadat iljumcatu bicadadiha jumcadiina waa tiroobaysaayo tirooyinkii tuulooyinku ay lahaayeen inbay ku tiroobaysaayo tuuladii la arkaba jumce ayay yeelanaysaa falaw sabaqahaa hadduu haddaba jumcadaa ka horeeyo jumcatun fasaxiixatu asaabiqatu ta saxiixadaahi waa ta hore wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay in kaana suldaanu maca taaniyati suldaanku hadduu talabaad la jiro fahiya saxiixatu iyada aata saxiixada waalmuctabaru waxaana la fiiriya waxa weeye sabqu taxarumi waa xidhashada horumarkeeda waqiila waxaa la dhihi ataxallul maye waa ka bixidda waqiila waxaa la dhihi biawali lkhudbati maye waxa weeye khudbada awalkeeda ee fada waqacataa hadday dhacaan macan wada jir ayay u dhaceen oo ama shaka waa laga shekiyey ustunifat iljumca jumcadii dib ayaa loo soo bilaabaya ee wain sabaqat ixdaahumaa hadday midkood hor marto walam tatacayan aanay caynoobinna tay tahay oo ama tacayanad mid bay ku caddaatay wanusiyat waa la iloowey sallaw duhran duhur bay tukanayaan wa fii qowlin jumcatan jumca ayay tukanayaanna waa layihi waxa yihi sheekhu haddaba haddii ay waxaan idhi waa inaanay ka hormarin lama soo xidhiirin jumce beledkaa haddaba hadday ka hormarta buu yidhi jumca ayaa meel bay ku hormartay midna waa dembaysay aanay banaanayn laba jumco in lagu wada tukadaa wuxuu leeyahay fasaxiixatu asaabiqa ta saxiixadii waa ta hore dee shuruuddii ayadaa laga helay ta dambana baatila ayay noqonaysaa qowl ayaa wuxuu leeyahay haddii suldaankii ummaddaa xukumayey uu tallabaad la jiro ama isagu imaam ha u ahaa ama maamuum ha u ahaadee fa hiya saxiixa taasuu suldaanku la jira ayuunbaa ta saxiixadii noqonaysaa ilayn dee waxyaalaha madaxnimada iyo maamulka loo samaysanayey ayaa waxaa ka mid a dee shacairta islaamka ay ogaan jumcada inay ogaan jihaadka inay ogaan ayaa ka mid ahayd marka dee waaba wixii loo doortay inuu dadka jumcada u ogu ishortaago ama uu la jiraaye si aanu dee nin waliba intuu qolo yar u goosto aanu meel ugu oodanin waxay leeyihin taa uu isagu la tukaday ayuun baa saxiixa imaamka weyn ma khaliifadiisa ayuun baana loo jeedaa haddaba sabqigan halkee horeyntan halkee laga fiirinaya muctabarku waxa weyan bur waxa la fiirinaya xagga sabqiga waa sabqu taxarum waa horumaridda xidhashada allahu akbar waa ra'daas bay leeyihi waa kii ku horeeyo un maxaa yeele isaga ayay dee ku guntamaysa imaamkii qeylku wuxuu leeyahay maya waxaa la fiirinaya sabqiga halka laga fiirinaya waa taxallulka iyo ka bixidda maxaa yeelay dee waxaa markaa aamin looga noqonayaa tahay in salaadii fasaad uu ku yimaado isagaa markaa ka awleysan bay leeyihin in takbiiratlixraamka la la ictibaariyo qeyl baa wuxuu leeyay maya sabqigu waxaa laga fiirinaya biawali lkhudba khudbadda awalkeeda kii khudbadda hor bilaabay ayuun baa la odhanayaa waa horreeyey kii khudbadda laga hor bilaabayna wuxuu noqonayaa tii baatilada ahaydee laga horreeyey oo waxaa hadalkaasi uu ku dhisan yahay labadan khudbadood waxay ka bedel yihiin labadii ragcadood ee duhurkee harsanaa ayuu ka bedel yahay buu qowlkani leeyahy halkaas ayay cilladiisu ku binaysantahy haddaba haddii ay mar wada dhacaan allahu akbartii qowlkaa hore haddaan ku socnaa mar wada dhacday ama waa laga shekiyey oo yaa ka war hay qaba yani ogaanaya dee masalan niman socotaa ama dad xanuunsanaya bay leeyihiin ilay mid aan xanuunsanayn socotana aanayn olkaa iska taagan isaga warkiisaba la qaadan maayo isaw ka hadhee waa faasiq bay layneen mar bay wada dhaceen oo socotadiiba waxay tidhi ama dadkii xanuunsanayay ba waxay leeyiin labada allahu akbaroodba mar bay wada dhaceen ama waa ka shakiyeen ustunifat iljumca jumcadii dib ayaa loo soo bilaabaya hadduu waktigu waasicu yahay maxaa yeelay dee waa kuwa isku wakti dhacay midkoodna midda kale kama awleysna xilliga shakigana uu jirana waxa weeye jumco mujziya inaan la helin oo isku mar inay dhaceen ayaa dhici karta haddii ay midkood horreysay aanayse caynoobin oonay mid ku caddaan dee labadii socotada ama labadii xanuunsanaya baa maqlay laba takbiiroo kala dambeeya labada masjidna waa isku dhow yihiin waaba sida labadan aynu dee imankaga joogno oo kale tusaale ahaan kaa waan maqlayn labada takbiiroodba laakiin tii horraysay tahay tahay baanu garan weyne bay yidhaaheen ama waabaa caynowday oo waa garanayeen wanuseed waa la ilaawey sallow duhran duhur ayay tukanayaan duhur ayay tukanayaan leanna waxay leeyiin waxaan yaqiinsanay jumco saxiixi inay dhacday suurtagalna maha jumco in jumco laga daba ogo qoladii haddaba jumcadeedu ay ansaxday baan la garanaynin asalkiina waxa weeye labadii qolaba ku harsan tahay marka waxay leeyihin waan jumce dib loo bilaaba qawlku isagu wuxuu leeyahay jumca ayaa maya la bilaabayaayo labadaa la sameeyeyba may gudin maxaa yeelay isku qaldankooda ay isku qaldameen ayaa wuxuu ka yeelayaa tii saxiixada ahayd macduuma ayuu ka dhigaya waxaan jirin oo kale dabeedna wujuudkoodii cadamkoodii ayuunbu lamid oo jumco ayuunba iminka la bilaabaya alraabicu ka afraad waa aljamaacatu jamaaco ayaa la shardiyaa wa sharduhaa jamaacada shardigeeduna ka gayrihaa ayuunbuu la mid yahay salaadihii kale wa an tuqaama waa in lagu ogaa biarbacina afartan mukalafan oo mukalafiina xoran oo xora dakarana mustawtinan oo ka wadan yeeshay meesha laa yadcanu oo aan ka guuraynin shitaa'an qabow walaa sayfan iyo kulayl toona ilaa lixaajatin dan mooyaane waxau leeyahay sheekhu shuruudda shardiga afraad waxa weeye aljamaaca waxaa loo shardiyaa salaada jumce jamaaca in lagu tukado oo yani cid alliyaaliyo cidda ijmaacooda la tirsado ayaa waxay leeyihi saa isku waafaqday biijmaaci man yuctadu bihi fi lijmac cid alliyaaliyo ciddi ijmaac yani loo tirsan jiray ayaa saa isku ijmacdo isku waafaqday oo ku ansixi mayso dadkiioo meelaha isaga tukada keli keli daba shardiga ay leedahay jamaacada jumcadu ka gayrihaa jamaacadii salaadaha kale unbay la mid tahay xaggay kala mid tahay xagga dee isku xidhasha niyadii isku xidhashada iyo in imaamka intay qadadkiisa iyo guurguurkiisa la og yahay iyo shuruuddii aynu jamaaco ku soo marnay ayuun bay kala mid tahay waxay la dheertahay u leeya waa an tuqaama biarbaciina waana in afartan lagu oogaa uu imaamku ka mid yahay oo shaaficiye waxay qabaan afartan aqwaasha cadadka ku soo aroortay jumcadana ama shuruudda jumcada loo dhigayna aad bay u tiro badan tahay aqwaashaasina aad bay u tiro badan tahay shaaficiyadaba qaarkood sida baajuriga oo kale iyo bujayrawiga iyo baaba soo naqliya aqwaal aada u tiro badan oo dhowr iyo toban ku dhow-dhow midba meeluu ku dhufto cadad yar oo ama meel aayad qur-aana ku soo arooray walow yaanu jumcadaba xidhiidh la lahaanini yani mid wadaad baa ku qawlay oo yidhi intaasaa loo shardiya marka waxay leeyihin shaaficiyadu madiine jumcadii ugu horreysay ee lagu tukaday afartan bay ahaayeen taana waxa ay usuuliyiintu kaga jawaabeen waaqicatl cayn baa la yidhaha waaqicatl caynna daliil ma gasho wax mar meel ka dhacay yani daliil looma daliishado axaadiida kusoo aroortay sunnaha odhanaysa waxaa kamid a afartankii afart inan jumco ay afartan iyo wixii guudkooda ahaatayna waa xadiis aad u yani sixadeedu ay u hooseyso u lidato yani daciif dacfigeedu aada u daran yahay marka aad bay isugu khilaafeen shaaficiyaduna halka qaar baa toddobaatan yidhi qaar baa labiiyo toban yidhi qaar baa saddex yidhi qaar baa toban yidhi qaarba meel bay mariyeen rag fara badan oo muxaqiqiinina waxay ku tegeen yani sida sidiiq khan oo kale rawdatu nadiyaha yani wuxuu ku tegey in jamaaco waxa ugu yari ay yihiin laba imaam iyo ma'muum marka haddii ay imaam iyo ma'muum laba qof ay jumcadii wada tukadaan faradkii way ka soo baxeen hadduu midkood khudbaday ka kala dhagaystana sunni way ku dhaqmeen buu intaasabay ku dhan tahayba ayuu markaa sheekaasi ku tegey marka runtiina waxaa tirooyinkaa faraha badan waxba lomaya waxaa kaloo sugan rasuulka sala allahu alay slam isagoo maalin maalmaha kamid a yani tukinaya inay ka kala dhaqaajiyeen oo dabeedna intay tijaara soo gashay aayadda qur-aanka alay kusoo degtay oo durbaaniya wax la tumay in laba iyo toban qof quri kusoo hadheen ta iyagu waxay leeyihin shaaficiye waa in lagu ogaa afartan mukallafiin ah oo baaliqiin oo caaqiliina oo xor ah oo lab oo meeshaa degan laa yadcanu oo aan ka guuraynin shitaan walaa sayfan had iyo gooraale shito iyo sayf markay saa iska yihiin waa xilli qababaad iyo xilli kulaylaadu yani laba un baa loo kala qaaday waktigii haddiise ay kulmaan shitaha jiilaalkii baa la sayfkuna waa xagaagii khariifna waa dayrtii rabiicna waa gubi markaa lakin imika waa xilli qabow iyo xilli kulayl unba hadii goraale ay ku sugata ila lixaajatin dee dan mooyaane dan dee masalan tijaaraiyo inay waxaa u baxbaxayaan mooyaane dadka sidaa u degan afartan sidaa u degan waa in la helaa bay leeyihin oo markaa dee caruurtii kuma guntamayso tiradii ma gelayaan bay leeyihin dumarkii ma gelayaan kii waalaa ma gelayo wasaxiixu saxiix waxa weeye inciqaaduhaa inay ku guntamayso jumcadii bilmardaa ku xanuunsanayay wa ana alimaama saxiix ana alimaama imaamkii laa yushradu lama shardiyo kownuhu fawqa alarbaciin inuu afartanka ka sarreeya lama shardiyo ee walow infada alarbacuun afartankii hadday fagmaan ow ama bacduhum barhkood baa fi lkhudbati khudbadiiyo socotay kala dhaqaajiyeen lam yuxsab ilmafcuulu kii la sameeyey la xisaabin maayo fii haybati markay maqnaayeen wayajuuzu lbinaau waxaana banaan in lagu dhiso calaa maa madaa intii tagtay in caaduu hadday soo noqdaan qabla tuuli lfasli kala saarku intaanu dheeraan wakadaa binaau salaati salaada yani in lagu dhisaano waa la mid cala lkhudbati khudbada in infaduu baynahuma hadday dhexdooda fagmaan fain caaduu bacda tuulihi hadday soo noqdaan intuu dheeraday fasli wajaba listinaafu bilow ayaa wajiba fil adhaari haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu saxiixu waxa weeye qowlka saxiixa ahi inay ku guntamayso bilmardaa kuwii xanuunsanayay maxaa yeelay oo yani tiradii ay geli karaan had iyo gooraale xagga jumcada markay ay ka hadlayaan inciqaad iyo wujuub bay kala saaraan ilaa adigu lix bay uqaybiyaan oo wa iska dhaafaynaa marka loo eego xagga waajibitaanka iyo kuguntanka iyo ka ansixitaanka lix qaybood ayay uqaybiyaan fuqadu laakiin waynu iska dhaafayna waxaa markaa inciqaadka looga jeedaa un dadka tiradii afartankaa buuxin kara ayay inciqaadka uga jeedaan marka wuxuu ley sai waxa wey inay ku guntamayso afartankii ay ka mid noqon karaan dad xanuunsanaya maxaa yeelay waxay lein dadkaan xanuunsanaya waa dad dhammaystiran oo kaamiliina waajibid la-aantan ay ku waajibi weydeena waa takfiif iyaga laga fudaydiiyey taanigu wuxuu leeyahay saxiixa kasoo horjeedaa la may sida musaafiriintii socotadaba aanay ugu guntamaynin baana iyagana ugu guntamaynin waxa kale oo saxiixa inaan imaamka la shardinin oo afartanka ka sarreeyo afartanka imaamku waa kama mid noqon karaa culimada qaarna waxaa leeyahay qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya waa inuu imaamku afartanka uu ka sarreeya haddaba wuxuu leeyahay haddii ay fagmaan afartankii xaadirka ahaa ama barhkood baa khudbadii oo socotaa fagmay oo tegey kaa la sameeyey ee arkaantaa intay maqnaayeen lama xisaabinayo dee waa waanay maqlin waxaana laga maarmaana dee inay afartanku wada maqlaan bay dhahan labada khudbadood arkaantooda inay wada maqlaan ayaa shardi ahaa manay wada maqlin markaa kaa la siiyu sameeyey intay maqnaayeen lama fiirinayo lama xisaabinayo waxaana banaan buuri sheekhu in lagu dhiso wixii tegey haddii ay soo noqdaan intaan fasalki iyo wixii kala saarkaa aanu dheeraan haddii intay markiiba yar baxaan ay soo noqdeen in intii hore tagtay lagu bineeyo lagu sii daba qabto ayaa bannaan waxaa kaloo kula mida salaada waa lagu binayn karaa khudbadii hadday salaada iyo khudbadda dhexdooda ay tagaan oo isla markiiba soo noqdaan yacni salaada waa lagu daba qaban karaa khudbadii hore haddii laakiin ay soo noqdaan intuu fasalka dhe mudda iska maqnaayeen markaasay soo noqdeen waa labada masaleba ama salaadii iyo khudbada dhexdooda intoora maqnaayeen bay leeyihin ama khudbadii intay iyadoo socotay ka tegeen bay intoora maqnaayeen oo fasalkii soo kala dhex galay baa dheeraaday taas iyada waxay leeyihiin wajaba stinaaf istinaaf iyo bilow ayaa waajiba in khudbadii dib loo soo bilaabo fil adhari haddaan qaban saanigu wuxuu leeyahay ma waajibayo istinaafkaasi iyo soo bilowgaasi qaradka oo alfaadan jumcada looga jeeda wacdi iyo waxasuusinun bay ahayd salaadana waxaa looga jeeda dee faralkii in jamaaco lagu tukado oo labadaba waa la helayaa buu leeyahay labadiiba waa la helayaa oo halka waa ku xasilayaan wa in infaduu haddii ay fagmaan fi salaati salaada dhexdeeda haddii ay fagmaan batalat way buraysaa wa fii qowlin laa ma burayso in baqiya haddii ay soo hadhaan ithnaani ithnaa cashara sama itnaani laba waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay fagmaan afartankii ama barhkood baa salaadii iska tegey oo iyadoo lagu jiro salaaddii bay ka baxeen batalad jumcadii waa buraysaa bay leeyihin oo waxa dee la tegey oo la waayey cadadkii loo shardiyey salaaddii in lagu tukado ayaa la waayey saa darteed cidda soo hadhay duhur bay dhamaystirayaan bay leeyihin cidda soo hadhay waa inay duhur dhamaystiraan qowl baa wuxuu leeyahay ma burayso haddii ay laba soo hadhaan hadday laba soo hadhaan ma burayso oo dee waxaynu firinayaan buu leeyahay jamaca wax jamac lagu magacaaba ayaa jira marka haddii ay laba soo hadheen macalimaamkii way iskaga filantay buu leeyahy qowl kale isaga wuxuu leeyahay labiyo toban hadday soo hadhaan sidii rasuulkaba ay labiyo tobanka ugu soo hadheen waa iska banaanta wa tasixu salaaddii waa ansaxaysaa khalfa alcabdi addoonkii dabadii iyo wasabiyi sabigii iyo walmusaafiri kii socotaa fil adhar haddaan qabano waase goorma idaa tama alcadadu bikayrihi waa haddii ay tiradu ku buuxsato kayrkii ee walow baana alimaamu junuban hadduu imaamkii jinaabada u caddaado oo muxdisan saxat jumcatuhum fil adhari adhar haddaan qabano jumcadoodii waa ansaxaysaa in tama alcadadu waa hadday tiradii ku buuxsantay bikayrihi kayrkii wa ilaa haddii kaleo isagun ku buuxsantay falaa maya waxau leeyahay sheekhu salaadii jumcadu waa ansaxaysaa inuu imaam ka noqdo addoon iyo sabi iyo qof socotay fil adhari oo waa lagu daba tukan karaa waa se goorma idaa tamal caduud bikayri waa haddii afartan kale ay meesha jiraan maxaa yeelay dee way ka ansaxaysay salaaddii jumcadu way ka ansaxaysay si salaadihii oo kale yaanay kuma waajibin be waajibkiina cadadkii dee la doonayeyna waa la helay imaamka jumcadiisina waa saxiixa markaa in lagu xidhaanaayana waxa weeye mid iska bannaan saanigu wuxuu leeyahay isagu asaxa adharka ka soo horjeedaa ma ansaxayso imaamku rugni ayuu salaada ansixitaankeedu yahay waxaa shardiya inuu kaamil yahay mid dhammaystiran oo shuruudi leh sida dadka mu'miniinta oo kale wuxuu leeyahay imaamkii hadduu u caddaado junub buu u caddaaday imaamkii jumcada tukiyey unbaa junub noqday wuxuu mabaan maydhan baxlay oo muxdisan buu u caddaado warshu waama weyselaya buu yidhi saxat jumcatuhum fil adhari jumcadii horta dadkii kale waa u ansaxday inta malcadadu bikayrihi haddii ay afartan kale ay jiraan oo tiradii ay ku buuxsantay cidaan isaga ahayn oo tiradii ay dhamaystirnay waa iska ansaxayaa buu leeyahy saanigu wuxu le ma ansaxayso jamaacadu shardi bay jumcada u ahay jamaacadiina dee imaamkanuun bay markaa ku taagnay imaamkan iyo maamuumkan hadduu markaa imaamkii u cadaaday muxdis waxa meeshii jumciya jamaaca toonay inaanay jirin baa kasoo baxday bisigu leey wa ilaa fala inta malcadadu bikayrihi wa ilaa haddii kale oo tiradiisa ay ku buuxsanto jumcadii ma ansaxaysa jasman khilaaf la-aanba iyadoo la isku waafaqsan yahay waman qofka laaxiqa alimaam almuxditha imaamkii muxdiska ah qofka le raakican isagoo rukuucsan lam tuxsaba ragcatuhu ragcaddiisa lama xisaabinaya cala saxiixi saxiix haddaan qabano wuxu uhi sheekhu qofka soo haleela imaam muxditha imaam waysala ayuu isagoo rukuucsan ku xidhay lam tuxsab ragcatuhu cala saxiix ragcaddiisaasi ma tirsana imaamkii isagu wayse qaba ayuunbaa wax xambaare eh midaan wayse qabin waxba ma xambaare bay leeyihin marka waa masale iska caam ahaan aho halkanuu raaciyo xagga horena ay aada ugaga soo hadlayeen wallahu aclam markaynu ujeedo